إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dhimashada askartii galmudug iyo dowladda federaalka looga dilay gobolka mudug ayaa korortay iyadoona sidoo kale gaadiidka laga furtay ka badan yahay intii markii hore la shaaciyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ka fuliyey gobollada banaadir jubbada hoose hiiraan iyo shabeellaha hoose mid ka mid ahna dawaadka looga digayo ka qaybgalka doorashooyinka ayaa lagu soo qaatay mowduuc muhiim ah iskuul ka kooban dugsiyada hoose iyo dhexe ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ka hirgeliyey qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay yihiin kuwo aan caqiido lahayn islamarkaana aanay garanayn waxa ay u dagaalamayaan warka dibaddana dowladda aljeeriya ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay waddanka morocco u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warka oo fidsan dhimashada askartii galmudug iyo dowladda federaalka looga dilay gobolka mudug ayaa korortay iyadoona sidoo kale gaadiidka laga furtay ka badan yahay intii markii hore la shaaciyey warkaas iyo warar kale oo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay weeraro ka fuliyey gobollada banaadir jubbada hoose hiiraan iyo shabeellaha hoose waxa ay noo faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali
iyadoo wararkii horudhac ahaa ay sheegayeen in dagaalkii shala subaxa ka dhacay deegaanka camaare ee gobolka mudug dowladda federaalk iyo galmudug looga dilay soddon iyo kow askari iminka xog soo baxaysa waxay sheegaysaa khasaaruhu intaasi inuu ka ballaaran yahay askarta dagaalka lagu dilay iya waxaa lagu sheegay tiradooda soddon iyo shan kuwaasoo saraakiili ay ku jiraan saraakiishaasi waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo badmaceeye sidoo kale waxaa ka mid ahaa nin la oran jiray dhegaweel waxaa jira sarkaal saddexaad oo asigana dagaalka lagu dilay oo ka tirsanaa ciidamada gorgor magaciisana nooma suuragelin inaanu helno wararku waxay intaasi ku darayaan inay jiraan askar kale oo dagaalka looga dhaawacay maamul goboleedka galmudug iyo dowladda federaalka ah gaadiidka xarakada shabaabul mujaahidiin dagaalka ay ku qabsatay ayaa waxa uu ka badan yahay tirada markii hore macluumaadku inagu soo gaaray macluumaad aanu ka helnay gobolka mudug waxa ay sheegayaan in gaadiidka ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ay gacanta ku dhigeen uu yahay sideed iyo toban gaari oo toban ka mid ah ay yihiin gaadiidka dagaalka ayna ku rakiban yihiin qoryaha dagaalka shan ka mid a gawaaridaasi waxaa si gaara u lahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor gawaarida xarakada shabaabul mujaahidiin ay la wareegtay waxaa ku jira laba gaari oo xamuul ah oo saanad ciidan ay ku rarnayd amaba ay saaran tahay sidoo kale gaadiidka waxaa ka mid a lankaruusaro haartoob runayd iyo booyad intii dagaalku u socday ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay furteen qoryo u badan bekam iyo aakayaal gaari gurmud u ahaa ciidamada dagaalka lagu jebiyey ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedka galmudug oo cabdibila ah ayna ciidamo saarnaayeen ayaa qarax waxaa lagula eegtay duleedka bacadweyne ugu yaraantiina laba askari ayaa ku dhimatay midkood wuxuu ahaa sarkaal lagu magacaabo dhafoor saddex askari oo kale ayaa gaarigaasi qaraxii lala eegtay ku dhaawacmay gaari kale oo ay wateen ciidamada danab la yidhaahdo oo gurmad ahaa ayaa isaguna ayaa isiguna rogmaday saddex askari ayaa ku dhimatay shan kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray deegaanada gobolka mudug ayaa si weyn saaka looga hadal hayaa dagaalkii shalay ka dhacay gobolka ee khasaaraha xooggale lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ah iyo maamulka galmudug geesta kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay fuliyeen howlgalle kala duwan toddoba madfac ayaa waxaa lagu garaacay fariisan ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaa la sheegay in madaafiicdu ay gudaha u galeen dhufiisyada ciidamada jabuuti halka ay ku leeyihiin wixii khasaare ee ka dhashana faahfaahin dheeriya kama aynaan helin dhanka gobolka shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee beriire ee duleedka degmada afgooye dhanka gobolka banaadirna xalay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ka fuliyeen howlgal qorshaysan howlgalkaasi wuxuu ka dhacay xaafadda xariiryaale ee degmada wardhiigley waxayna ku dileen nuur xasan cilmi oo ahaa guddoomiye laameed ka tirsan maamulka degmada wardhiigley ee dowladda federaalka ah dhanka gobolka jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ee deegaanka qooqaani sidoo kale waxaa la weeraray isla ciidamada kenyaatiga ee iyaguna ku sugan deegaanka taabto mid ka mid ahna dawaad looga digayo ka qaybgalka doorashooyinka ayaa lagu soo qaatay mowduuc muhiim ah warkan waxaa inoo faahfaahinaya zakariya cumar waxaa weli walaayaadka islaamiga ah ka soconayo nadawaad ay qabanayaan culummada diinta islaamka islamarkaana dadka muslimiinta ah looga digayo ka qayb qaadashada doorashooyinka dowladda federaalka iyo shisheeyaha ay doonayaan inay ka qabtaan dalka soomaaliya islamarkaana lagu wado dhowaan inay qabtaan sheekh faarax cali oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa habeenkii xalay nadwo ka dhacday gobolka shabeellaha hoose waxa uu si faahfaahsan uga hadlay mowduuc muhiim ah kaas oo cilaaqo ama xiriir la leh doorashooyinka ay doonayaan shisheeyaha inay ka qabtaan waddanka soomaaliya mowduuca uu shiikha ku qaadaadhigay nadwada ayaa waxa uu ahaa alwalaa walbaraa ugu horrayn shiikha ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey waxa la yidhaahdo alwalaa isdilaaxa markii loo yimaado sharciga walaaga isdilaaxa waxay noqonayaan wuxuu u laabanayaa laba macno oo iska soo hor jeeda unbay noqonayaan alxubu wannusratu oo fil walaa'i ahaaday walaaha oo ah maxaba iyo nusra lidaalika haddaad jeceshahay gaalada inay guulaystaan oy adkaadaan oy dalka qabsadaan aadanna farna taagaynin oodan adigu ciidanna u noqonin oo aadanna gacan siinin oo aadan maal siinin waxba ku bixin laakiin aad qalbiga ka jeclaato inay gaaladu guulaystaan ama uu saramaro mabda ay wadaan dimuqraadiyadooda waad gaaloobaysaa sidoo kale sheekh faarax cali ayaa waxa uu dul istaagay waxa loo yaqaano albaraa iyo cidda laga baraa qaadanayo walbaraana muxuu noqonayaa buqdu adawaaqiid buu noqonayaa buqdu adawaaqiid allatii tucbadu min duuni illaah wa buqdu lkaafiriin wa buqdu lkufri yani bijamiici milalihi wa atbaacihi alkaafiriin baraaguna waxaa weeyaan in la nacbado dawaaqiidda alla khayrkii la caabudo in la naco kufriga la nacbaado sidiisaba bijamiici milalihi ama kirishtaan ha noqdo ama yahuudi ama buudi ama ishtiraaki ama dimuqraadi wuxuu raba ha noqdo iyo atbaacu alkufri alkaafiriin in la necbaado wey iyo wa mucaadaati dalika kullihi in lala colloobo wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka socdo nadawaad ay qabanayaan culummada diinta islaamka islamarkaana ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed looga digayo inay ka qayb qaataan doorashooyinka ay doonayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka inay ka qabtaan dalka soomaaliya iyo baaqi ay jeedinayaan waxgaradka islaamiga ah islamarkaana loo dirayo xubnaha ergooyinka wax ka soo xolo xildhibaanada baarlamaanka iskuul ka kooban dugsiyada hoose iyo dhexe ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ka hirgeliyey qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo cali aadan xaflad ballaaran oo ka dhacday deegaanka nuurdugle oo hoostaga degmada towfiiq ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxaa laga furay dugsiga hoose dhexe ee cuhmaan binu cafaan beesha kaboole oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa furatay madarasadan taas oo ay wax ku baran doonaan ubadka ka soo jeeda beeshaasi ugu horreyn mid ka mid ah waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey madarasada laga furay deegaankaasi
khayrkaas iyo hadyigaas noo soo hoyday ilaahay baan uga mahadnaqaynaa alxamdulilah kuwii ka faa'iidaysta allah naga dhigo wuxuuna ku furmaa sida la iclaamiyey soddon cunug ilaa kabaaloo dhanna inaan gaarsiino haddii ilaahay yidhaah saasaan jecelnahay ahmiyaddaasaan ximbaarsannahay ka nuqub ahaan iyo annagoo maamulka la kaashayayno degmada towfiiq alxamdulilah islaamka maaragtay aqoon iftiima oo noo bilowday adduunya aakhire maaragtay middaan ku liibaanno allah nooga dhigo ahmiyaddaasna waa xambaarsannahay inaan fasallada soo buuxinno ayaana ilaahay ka baryaynaa sidoo kale mid ka mid ah macallimiinta ayaa halkaas ka soo jeediyey kelimad dardaaran ah waxaan rajaynaynaa kulan kulanka lagu xiga dabnoolnahay inay noqoto soo xiriddii noo noqoto ikhtitaamkii xafladdii qalinjibinta sanad dugsiyeedkii ama nisfu caamkii ama aakhirul caamkii ayaa maanta ardadii la fasaxa markaa tartanba ardadii gashayoo saasay aheeday iyo iyo munaasabado ayaa noo xogi doonaa laakiin maanta waa xariika jar waa la furay waa noo furan tahay ha laga faa'iidaysto ubadka jahligu la degay ha la keeno cunugaaga u hiilli oo u gurmu waxbar intuu yar yahay qofka hadduu waxbarto wuu rajo dambe ayuu leeyahay marka jazaakum allahu khayran halkaasi maanta noogu furan tahay madrasata cuhmaan ibnu cafaan alasaasiya fii nuur dugle waa noo furan tahay nabadoon muxiidiin buraale oo ahaa naqiibka guud ee beesha kaboole oo soo xiray munaasabadda ayaa waalidiinta ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan madrasadan loo furay furitaanka beriga wax lagu furaayo waa soddon canug walaayada ayaan haddii ilaahay idmo isla joognaa maamulkii degmada tawfiiqaan isla joognaa waxaan isla garannay soddon canug ka yar inaan meesha lagu furi karin haddii lagu furana aysan intaas ku xirayn oo cid allaale ciddii wax keekahayn faydsanaya annagu maamul ahaan waxaan soo korri karno oo maamulka qabiilkaa inaan soo badinno ayaan ku ballannay ballanku waa saas waana naga run waana yeeli doonaa insha allah haddii allah idmo xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkeedu kuma koobno la dagaalanka ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka dhanka kalena waxay dagaal kula jirtaa jahliga iyadoo juhdi ku bixinaysa waxbarashada ubadka soo koraya mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay yihiin kuwa aan caqiido lahayn islamarkaana aanan garanayn waxa ay u dagaalamayaan warkan waxaa inoo akhrinaya haashim cabdinaasir iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalka ay dhigbax badan kala kulmayeen dagaalyahanada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa isi soo taraya dadka ka hadlaya waxaa sababta u ah in ciidamada dowladda federaalka iska difaaci waayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab brofesor ismaaciil samater oo ka mid a qurbajoogta soomaalid ah ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka aysan ku aadin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo u sababeeyey dhowr arrimood waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalka aysan lahayn wax caqiido ah islamarkaana aysan garanaynin waxa ay udagaalamayaan sidaas darteedna hub kastoo la siiyo iyo shisheeye kasta oo u kaalmeeya aysan noqon doonin ciidan tayo leh siyaasad xasiloon xasiloonoo qura maahee mid dadku hay aaminsan yihiin inay tahay siyaasaddii saxa taasi soomaaliya ma taallo haddaad taariikhda adduunka ee waddammada gobonimadoonka aad u fiirsatid saddex arrimood ayaa muhiima in ciidan kaasi uu guulaysto ciidanku wuxuu u baahan yahay waa saanad iyo lacag iyo caafimaad waxaasoo dhan wuu u baahan yahay laakiinse wax ka weyn ayaa ka maqan kuwan isku kari waayey inay waddammadoodii xoreeyaan ama soomaali ha noqdaan ama mid kale ha noqdaane marka waxaa meesha ka maqan caqiidadii baa ka maqan markaa boqol hub iyo boqol lacag iyo boqol ajnabi haddii la keeno raad ma yeelanayso sida afghanistaanba shalayta iyo doraata ayna tusisa walaal arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli ciidamada dowladda federaalka ay siyaabo kala duwan ugu la-anayaan furmaha kala duwan ee gobollada dalka wuxuuna mar sii horraysay axmed macalin fiqi oo ah wasiirka amniga ee maamulka galmudug sheegay inaysan jirin ciidamo awood leh oo ka hortegi kara dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab si lamid a madaxweynaha dowladda federaalka ayaa hore u sheegay inaysan ciidamadoodu lahayn wax caqiido ah oo ay u dhintaan halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda dowladda aljeeriya ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay waddanka morocco shir jaraa'id oo uu qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee aljeeriya ayuu ku sheegay in dowladdiisa ay xiriirka diblomaasiyadeed u jarayso waddanka morocco oo ay daris yihiin ramadaan lacmaamir oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee aljeeriya waxa uu sheegay in morocco ay ku kacday falal ka dhan ah dalka aljeeriya balse ma aanu sheegin nooca ay yihiin tallaabooyinkaas wuxuu sheegay in tallaabooyinka ay qaadayso morocco ay keenayso in dhul gooni ah la isaga yeesho islamarkaana aada loo ilaaliyo xuduud beenaadka labada dal warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa